iyo markii qaraxyada ay ka dhaceen magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamada amniga maamulka puntland ee ku sugan xuduudda kala qaybisa gobolada mudug iyo nugaal waxay wadeen howlgallo ay ku tilmaameen inay ku xaqiijinayeen amniga deegaanada goboladaasi balse howlgalkii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa amniga maamulka puntland ee ku sugan degmada buntille ee gobolka nugaal waxaa la sheegay inay gacanta kusoo dhigeen shan iyo toban dhalinyaro ah oo la tilmaamayo in looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab taliyaha ciidanka booliska degmada burtinle siciid cabdi gurtun oo shirshira ku qabtay degmadaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dhalinyaradaasi lagu soo qabtay iyagoo gaari nooxaa saaran waxaana uu tilmaamay inay ka yimaadeen deegaanada koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya balse uu ilaayo iminka tilmaamay inay ku socdaan baaritaano la xiriira kamid aanshiyahooda al-shabaab inay ka tirsan yihiin waxaana taliyaha uu sheegay in dhalinyarada loo soo gudbiyey magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland halkani oo lagu baarayo taliska qaybta booliska gobolka nugaala ay sheegeen in baaritaanadaasi wixii kasoo baxa saxaafada la keeni doono islamarkaana lagu qaadi doono dhalinyaradaasi laga shakisan yahay inay al-shabaab ka tirsan yihiin